gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulkaasi ayaa degmada dayniile ka dhagax dhigay sideed wado oo la saarayo interlog kuwaasi oo la filayo inay kaalin ka qaataan bilicda magaalada muqdisho dhismaha wadooyinkan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka banaadir iyo shacabka degmada dayniile gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud gobolka banaadir cabdinajiib daahir aadan ayaa ka warbixiyay muhiimadda wadooyinkan iyagoo u mahad celiyey cid kastoo ka qayb qaadanayso dhismahan waan kaga mahad celinaynaa horta degmada aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa iyo shacabkeeda sida aad isku xilqaanteen oo aad ugu tala gasheen inaad jidadkiinna dhisatiin xaafadihiinna qurxusatiin isku xilqaanteen aad ayaan kaga mahad celinaynaa dabcan magaalada muqdisho tartan xoog laha ka socda oo weliba xagga waddooyinka ah waa aragteen hadda laamiyadii ugu muhiimsanaa magaalada inay dhismo xoogla ku socdo magaalada dee degmooyin ka mid ana mar hore interloogyada uu yaraan ay ilaa boqol jid ilaa hodan oo kale waa aragteen kaaraan oo kale yakshid oo kale warta nabad oo kale meelaha oo degmooyinka tartanka xooggale ku jira degmooyinkaasaa ka mid ah interloggu marka mar wuxuu qurxinayaa xaafaddii isku socodkii gaadiidka iyo dadkii ayuu maaragtay aad u sahlayaa xaafaddiiuu qurux ka dhigayaa guryihii uu qaali ka dhigayaa xaafadda waxaa soo baxaysa quruxdeeda iyo bilicdeedaa soo baxaysa maanta waa maalin weyn maasha allah qiimo leh oo ilaahay noogu sameeyey inaan dhagax dhigno siddeed jid oo muhiim u ah shacabka daynayla degmada waaxda odaweyne oo interlog ah hadda siduu guddoomiyaha sheegay interlogga wuxuu qiimo u yeelaa bilicda iyo quruxda wuxuuna qiimo gaara u yeelaa dhulka marka waxaan rajeynaa insha allah markii la sameeyo oo aad ku guulaysataan shirkadda markay samayso waa dadka deegaanka inay ilaaliyaan gobolka banaadirna mar kasta waxaa ka go-an inay idinku garb istaagaan bilicda iyo amniga iyo dhismaha waddooyinkan ayaa door muhiima ka qaadan doono bilicda degmada dayniile waxaana maamulka gobolka banaadir uo wadaa dadaalo ku aadan in bulshada lagu wacyigeliyo inay ka qayb qaataan dhismaha waddooyinka